faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radiyow cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta redio cadaado magaalada muqdisho
amaalqaajo rediyo cadaado garowe
bashiir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweynaha
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheere ee gobolka gedo
yuusuf abubakr naam raadiyo cadaado jawaar
bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu habeen wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo joogtaan waxaad kusoo dhowaataan qodobada ugu doorka roon warka hameen ee raadyaha cadaado qodobada caawa warka aad ku maqli doontaanna waxaa ugu waaweyn madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo ka qaybgalay shir looga hadlayo dhaqaalaha badaha oo nairobi ka dhacay wariyaasha soomaaliyeed oo la sheegay inay dhibaato kala kulmaan xukuumadda xasan cali khayre maalmaha soo socda oo la joojin doona dalbashada baasaboorka soomaaliya al-shabaab oo sheegtay weerarkii saakay ka dhacay magaalada gaalkacyo xarunta gobolka mudug laba ruux oo lagu dilay gobolka shabeellaha dhexe iyo faahfaahinno dheeraad ah oo ka soo baxaya faahfaahinno dheeraad ah oo ka soo baxaya dil ka dhacay degmada mahadaa ee gobolka shabeellaha dhexe dowladda soomaaliya oo sheegtay inay qabatay ninkii waday gaarigii ku qarxay deegaanka kaawagodaya magaalada muqdisho khasaaro dhimasho iyo dhaawaca oo ka dhashay gaari ku qarxay magaalada muqdisho mas-uuliyiin ka tirsan maamulka galmudug oo booqday dadkii ku dhaawacmay weerarkii ka dhacay magaalada gaalkacyo dowladda soomaaliya oo soo saartay amar ku socda wasiirka amniga maamulka koonfur galbeed soomaaliya madaxweynaha maamulka galmudug axmed ducaali geelle xaaf oo ka hadlay weerarkii ka dhacay magaalada gaalkacyo xarunta gobolka mudug wafdi ka socda midowda afrika oo soo gaaray magaalada muqdisho ee caasimadda dalka madaxweynaha maamulka hirshabeelle maxamed cabdi waare oo maanta gaaray magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan akhbaaraadka caalamka warka hameen caawa aad ku dhagaysan doontaanna waxaa ugu waaweyn booliska turkiga oo wadaha baaritaan hor leh oo la xidhiidha dilkii weriya jamaal kaashakji intaasi waxay ahyaan qodobada ugu doorka roon warka hameen ee raadiyaha cadaado goordhow waxaa u diyaargarowdaan warkii oo intaasi ka faahfaahsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
waa habeennimo isniinah talaadana ay soo gelayso taariikhduna ay ku beegan tahay labaatan iyo lixda nofembar sannadka labada kun toban iyo sideedda caawi waxaa noo waramaya xasan axmed maxamed xasan mahadsaned cumar bismillaahi raxmaan raxiim habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada warkii habeenimo raadiyo xadaad oo intaasi ka faahfaahsana khasaare ayaa ka dhasha weerarkii ururka al-shabaab ay ku qaadeen koonfurta magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka muduga waxaase soo taraya khasaaraha ka dhasha weerarkii qaraxyada ku bilowday ee lagu qaaday xarunta uu gaalkacyo ku lahaa cabdiweli sheekh cali cilmiyare kaasoo mas-uuliyaddiisa ay sheegteen al-shabaab in ka badan 18 ruux ay ku jiraan ragga weerarka geysta ayaa la xaqiijiyay inay ku geeriyoodaan sidoo kalena ay ku dhaawacmeen tiro intaas iska badana taliyaha ciidamada danab ee maamulka galmudug cabdicasiis cabdulaahi ayaa warbaahinta waxa uu sheegay in ay ilaa iyo afar ruux ku geeriyoodaan ayna xaqiijiyeen isla markaana ay baaritaan kale ay wadaan waxaa halkan ka dhacay saakay isweydaabin qarax aad iyo aad dad shacab lala beegsaday wuxuu bilowday saakay waxay qaraxu sameeyeen labada sharwadayaasha ahay markay ahayd saacadda labiyo tobankii subaxnimo hadda oo aan joogno laba saac iyo bar ayaanu soo afjarnay dhimashadooda hadda intaan aragno oon xaqiijinay waa afar in ka badanna inay jirto waa macquul laakiin weli meelihii dagaalku aan ku- aan kula gallay baanu ka raadinaynaa aad iyo aad baan maaragtay waxaan nahay in dad shacab oo degan guryahoodii eh, ay bam lala soo aado taasna ciidanka u taagan mar walba inay shaqo qabtaan haddii la joogo eh, degmooyinka ama eh, caasimadda waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa ciidamada xoogga dalka soomaaliya gaar ahaan eh, ciidanka danab iyo ciidanka isku dhafka ee ciidanka magaalada jooga iyo biliiska iyo nabad sugidda oo ka qayb qaatay howlgalkan si guud aan u wada galnay aan ku soo afjarnay een, si aad iyo aad een, u wanaagsan hal nin oo u dambeeyo dhaawac ahaa ayaanu haynaa hadda inuu dhintana macquul weeye laakiin hadda waa noli doctor koob saxa ma hayno maybe ilaa een, sagaal qof tir qof oo nolo sheegaya al-shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi iyagoo sheegay inay dileen neef lagaadeeye nabigeena naxariistii nabadgelyo korkiisa ha ahaatee halka warkaasi aad ka dhagaysanaysaan waa raadiyo hacdaado banaanbax ayaa maanta wuxuu ka dhacay magaalada mahadaay ee gobolka shabeellaha dhexe iyadoona banaanbaxaas looga soo horjeedo dalal ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ay ka fulinayaan qaybo ka mid a degmadaasi sida warkan uu jawhar nooga soo diray yuusuf abubakar ibraahim shacabka ku dhaqan degmada mahadaay ayaa sameeyey dibadbax ay ku muujinayaan sida ay kaga xun yihiin dilalka ay ciidamada dowladda u geysanayaan dadka shacabka ee ku dhaqan degmadaasi iyadoo ay u dambeysay dil ay ciidamada ku sugan buundada degmadaasi u geysteen wiil dhallinyarada degmada ka mid ahaa iyadoo aanan la ogeyn sababta keentay dilkiisa banaanbaxa ayaa isku bedelay rabshado waxaana saameyn uu ku yeeshay ganacsigii magaalada iyo guud ahaanba isu socodkii mid ka mid a dadka ku dhaqan degmada mahadaay ehel ahaana ay isxigaan wiilka la dilay saake ayaa idaacadda ku warbixiyey sida ay wax u dhaceen isagoo howshiisa hooleed ku jiro oo shaqaalo soo qaado oo guri inteeda soo laabanayo maxaana bahle inti istaagik laxbad la iskaga fura sooas murbaxa meesha banaabaxa ka sameeyna maanta marka ti waa nagu soo naqso marar badan dhalinyaro badan aan kusabaynaa saaka haddii aan xisaab galnay afar bilood gudaheeda soddon dhalinyaro ah bilaa micnaha kaa nagu dila marka waana aad ba wadam nabadda maqatay oo dhalinyarada hadda waa in la dila waana anfici weysa banaa dilkaa horreeyay dilka saaki waxaa la dilay kow iyo tobanka saac iyo bar banaabaxana waxu bilowda laba saac dadka iskugu yeerno iskugu imaanay oo dadka intaa la aadina waxaana soo baxday in insaan haddii maanta qofkaas inta dhimata iska doogno waa diriirkana midkaa la dilaayo marka waxaan baahan gaara inaan la doogin oo dadka tabtarsano shucuurteen iyo dhibaatada aan ka qabnay iyo si nolol xun tahay iyo mar walba inay ay caqli ahayn inuu wiilkeena iyo walaalkeena hadda meesha lagu dilo ilaa sababaa loo dilo adeer qoryaan wataa anaa awood leh anaa taliyo anaa ciidanaa loo dilo wax ma hadleen ma murmin lacagisi lama dhihin waxaan le saakaa baxday halkaanaa martay maxaadda u soo martay nin shaqaala doonta shaqaaliyaan soo naqsanayo dhahay beeraan u socdaa xabaana iskaga fur ma murmin xataa labada nin waxa aadna ugu xumaanana waxay ahaydba ninkii markii uu dilay ninka dilay sagaal intuu qurshinta oo dhahay midkiina khatar saarna u imaada dukaan alaab ligadayo inay naqashaba aas sheegada isagoo sii hadlaya ayuu sheegay in dad gaaraya ilaa soddon qof ay ciidamada dileen bilooyinkii lasoo dhaafay waxaana uu guddoomiyaha degmada mahadaay ku eedeeyey inuusan waxba ka qaban karin dilalka ay geystaan ciidamada dowladda islamarkaana ciidamadu ay ka amar weyn yihiin isaga saaka haddii dhalinyaro isu imaaday dad hala qoda lasdahay oo qodkii la iskugu tagay ama dil la xisaabtamay aa qabuuri markaa tagnaa waxaa soo baxda soddon qofood afar bilbilood in lagu dilo banaa micno oo nin taad cunaa iyo nin dad dhaca iyo nin gabar kursa ay u dilan bis hata halka anaa jooga maadaa anaa joogo muddo ku dhawaad ramadaankii ilaa haddaan joogaa mag ugu baxen walaa atii oo maamulkii aaba gacmuqabad maamul oo ashuka aadina joogo oo guddoomiye degmada waxaaba ka amar sareeya ninka horay wata marka meesha waxay naqatay ati nin korota talada ka qoda waxaa u banaan baxnay ragaa joogay wariyaala qaar aan wacanay rag qaar aa macnaha ku xoog arrintaas shaqo ku lahay inaan caalamka tusno inaan madaxda madaxda ka sareysa tusno dadkaan waa laga amar sareeya haddii ayka wax laga qabaan dad ayka wax ka qaban karaa joogo in codkan la gaarsiiya u banaan baxnay waa la xiriirnay waana u gudbinay taas waaba hadda taa aan ku helnay in weeraan ninka inta la qabo xabsi la geeyo banaanbaxayna waa codsanaa anaka waxaan ka codsanaa awoodayna anaka hadal le waa jeedsanayna rabshama wadin booqamooda waxaa codsanay walaalahayn inaynan ragkaa naga qabtaan haddii askar dowladda ugu tirsan iyo in nagala qabto haddii mooryaan meel joogo ay yihiin aan iska celino waxaana nagala ballan qaaday in nagala qabanayo wararkii ugu dambeeya aanu ka helayno degmada ayaa sheegaya in weli xaaladda magaalada ay kacsan tahay gudoomiyaha degmada mahadaay axmed xuseen afrax ayaana ku howlan sidii xaaladda uu ku qaboojin lahaa mas-uuliyiinta maamulka gobolka ikan hirshabeelle ayaan weli ka hadlin xaaladda cakiran ay ka taagan degmada mahadaay yuusuf abubakar ibraahim raadiyo cadaado jawaar mahadsaned yuusuf warka habeenimo raadiyaha cadaado ayaad dhegaysanaysaan madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulla farmaajo ayaa ka qaybgelaya shirka looga hadlaya dhaqaalaha badaha ee ka dhacay dalka kenya shirka dhaqaalaha badaha ayaa la filayaa inuu ka furmo magaalada nairobi ee dalka kenya halkaasoo ay ku sugan yihiin hogaamiyaal dhowra ah oo shirkaasi ka qaybgelaya shirkaas ayaa waxaa si wadajira usoo qabanqaabiya dowladda kanada jabaan kenya waxauna shirkaas socon doonaa muddo saddex maalin ah waxyaabaha ugu muhiimsan shirkaas looga hadli doono waxaa ka mid ah horumarinta dhaqaalaha badaha gaar ahaan dhinacyada dhex xiriira maalgashiga sare uqaadista fursadaha shaqo ee dhallinyarada yareynta soomaalnimada horumarinta teknolojiyadda kalluumaysiga badbaadada iyo ilaalinta hanaanka caalamiga ah ee maranka badda ololaha talaalka xoolaha ayaa maanta waxaa laga daahfuray magaalada jowhar ee xarunta maamulka hirshabeelle sida warkan uu naga soo diray beledweyne bashiir cabdulaahi cismaan shirkani oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa ee maamul goboleedka hirshabeelle oo ahaa mid lagu daafurayay ololaha tallaalka xoolaha ee cudurrada jadeecada iyo furuqa oo intuba ku dhaca xoolaha ayaa lagu qabtay magaalada jowhar ee xarunta maamulka hirshabeelle ugu horrayntii waxaa ka hadlay qaar ka mid ah gudoomiyaasha gobolka shabeellaha dhexe run ahaantii waa soo dhawaynaynaa xoolaha dayeyntooda marka maanta hadiino haddii aan helnay in xoolihii weliba kan ugu muhiimsana oo ariga ahaa oo marna marna a xoolo ahaan u ilaashano marna aan u istimcaalno in marmarka qaarkood qutuduruuriga lagu raadiyo amba ka dhigano raashin naftirkiisa oo jiscina ka dhigano in laga daaweeyo cudurrada jadeecada iyo furuq waa wax aada u wanaagsan aad anugu faraxsannahay waana soo dhaweyhaynaa waxaan leenahay ha la sii wado ka shacbi ahaanne waxaan leenahay si fiican ha loola shaqeeyo haddii aan u soo noqdo degmada mahaday anugu hadda aan mas-uulka ka ahay waa soo dhaweyhaynaa wasiirka xanaanada xoolaha ee maamul goboleedka hirshabeelle xuseen cismaan cilmi oo dhankiisa ka hadlay ayaa sheegay waxaan aada ugu faraxsanahay oo farxad gaara ii ah in maanta gobolka shabeellada dhexe oo magaalo madaxdii ah aan ka furno tallaalkan ee soomaaliya oo dhanna ka furan marka xigta sidaa la wada sheegay xoolaha waxay lafdhabar u yihiin bulshada deegaanada reer hirshabeelle iyo soomaaliya o dhan ayay lafdhabar u yihiin dhaqaalaha adagna wax uu ka soo galo waa xoolaha marka xoolaha marka sidaas maadaama ay muhiim u yihiin caafimaadkooda in laga taxadira aad ayay muhiim u tahay nolosha waxaa la dhahaa markay bilaabanayso waxay kasoo bilaabanaysaa ciidda ciidda waxaa kasoo dhalanaya geed geedka waxaa daaqaya xayawaan xayawaanka markuu daaqana suuqaa la keensana neefki waa la qalana hilibkiisina waa la cunaa biniaadamkaa ku noolaanaya saas ayay nolosha micnaha circulation u tahay way iskugu xiran tahay micnaha haddii marka aan laga taxadirin caafimaadka xoolaha aan laga taxadirin sida hore loo sheegay waxaa waaya wixii kasoo harina waxay noqonayaan ayagana wax xanuunka uu saameyn ku yeesha ay noqonayaan qorshaha fog iyo kan dhowba waxaa jira in aan maxjar yeelano suuqa jowharna aan ku yeelano suuqa labada magaalaba aan ku yeelano badweyne iyo jowharba aan ku yeelano jira ugu dambeyn waxaan rabaa marka inaan kusoo gabagabeeyo in uu si officially ah uu nooga furan yahay talaalkan oo jadeecada iyo iyo furqa laga talaalayo idaha iyo ircadkaba laga talaalayo bashiir cabdullah cusmaan radio cadaado beledweyne aad iyo aad ayuu mahadsan yahay bashiir cabdulaahi cismaan warbixin warkaasi nooga soo diray magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan warka habeenimo raadiyaha cadaado ayaad dhegaysanaysaan saaxiibayaal ururka suxufiyiinta qaranka soomaaliyeed ayaa sheegay in wariyaasha ku sugan magaalada muqdisho ay dhibaato ay kala kulmaan xukuumadda uu hogaamiyo xasan cali khayre maxamed ibraahim macallim oo xogyaha ururka suxufiyiinta qaranka soomaaliyeed ee nusej ayaa si kol looga hadlay qatar uu sheegay inay wajahayaan wariyaasha iyo warbaahinta ka howlgala magaalada muqdisho taasi uu sheegay in lagala kulmayo dowladda federaalka macallim oo mar uu ka hadlayay nuur ismaaciil sheekh oo ahaa waryaha mikalaha siyaasadda toddobaadna ku xiran magaalada muqdisho iyadoo maalin ka hor aan maxkamadda soo taagin loo gudbiyay xabsi dhexe magaalada muqdisho waxaa babar taagnaa hooyada dhashay weriye nuur ismaaciil sheekh xogayaha ururka suxufiyiinta qaranka soomaaliyeed ee nusaj ayaa sheegay in xukuumadda xasan cali kheyre ay tahay xukuumadda ugu adkeed ay la shaqeeyaan wariyaasha wuxuuna sheegay in wariyaasha laga digay qaarna la siiyey laaluush oo la aaminsiiyey kuwo kalena loo hanjabay iyo kuwo la xiray arrintaasna ay caburinayso in la helo warbaahinta madaxa bannaan ee shaqaysa maxamed ibraahim macalimo ayaa sheegay in wariyaasha loola dhaqamo sida gacanku-dhigliyaal maalin walbana ay diiwaan gelinayaan cabasho hanjabaad ah oo ay wariyaasha kala kulmaan madaxda xukuumadda federaalka soomaaliya wuxuuna u caddeeyey in colays badan oo soo faa saartay warbaahinta ayna qarka u saaran yihiin in shaqada ay joojiyaan madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulla farmaajo cid kastoo awood u leh ayuu ka dalbaday inay soo farageliyaan dhibaatada ay wajahayaan wariyaasha haddii ay xaaladda sida aan sii haatana ay khatarta intan ay ka badnaa doonto isagoo dalbaday in lasoo daaya wariyaha u xiran dowladda federaalk ah soomaaliya dowladda federaalk soomaaliya ayaa horey loogu eedeeyey inay xirtay shakhsi askugu jira wariyaal siyaasiyiin iyo dad kale oo wax ka qora kuwaas oo la sheegay in dowladda federaalk soomaaliya ay ku dhalin jireen qoraal ay soo dhigaan akoonada ay ku leeyihiin baraha bulshada ee internetka waxaana dadkaasi u dambeeyey wariye nuur ismaaciil sheekh oo muddo toddobaad ah u xiran qoraal uu soo dhigay bartiisa facebooka warka habeenimo raadiyo hadaado ayaa dhagaysanaysaan maalmaha soo socda ayaa la joojin doonaa dalbashada baasboorka soomaaliga warar laga helaya ila lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in maalmaha soo socda la joojin doono bixitaanka baasboorka soomaaliga kadib markii la sheegay in qandaraaska uu ka go'ay shirkadda samayn jirta baasboorka shirkadan oo laga leeyahay dalka imaaraadka carabta ayaa magaceeda waxaa lagu sheegay airbred waxaana waaxda baasboorka soomaaliya ay la shaqaynaysay muddo ku siman shan sano sida ay xaqiijiyeen saraakiisha aan xogtan aan ka helnay ma jirto wax war oo ka soo baxay taliska socdaalka jinsiyadaha soomaaliya ee arrintaas la xiriirta xiriir aan la sameynay ayaan weli noo suurtagelin hogaanka socdaalka jinsiyadaha soomaaliya ee arrintaas la xiriirta ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya xasan cali kheyre ayaa maanta wuxuu shir gudoomiyey kulan looga hadlaya ammaanka dalka kaasoo lagu qabtay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya xasan cali kheyre ayaa maanta gudoomiyey shir looga hadlaya dubahabeynta qorshayaasha ammaanka dalka iyo hoos ka shaqaynta tubta amniga iyo cadaaladda ee xukuumadda ay qorshaysay si dalka xasilooyn loogu soo dabaalo ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya xasan cali kheyre ayaa kulanka ka sheegay in dowladda federaalk soomaaliya ay dadaal badan uga gashay sidii dubahabeyn ballaaran loogu samayn lahaa hay-adaha ammaanka dalka ayna ka go-an tahay in la helo ammaan laisku hadlayn karo shirkaas ayaa waxaa ka qayb galay talisiyada ciidamada wasaaradda gaashaandhigga iyo wasaaradda arrimaha gudaha halka ay matalishay dalalka aan saaxiibada nahay kuwa ciidamada nabad ilaalinta ugu deeqay goobjoog ay ka ahaayeen safiirka cusub ee mareykanka usoo magacaabay soomaaliya ambasador yumato oo shirkaasi la gudoomiyay ra-isul wasaaraha soomaaliya xasan cali kheyre ayaa xukuumadda ku ammaanay waxqabadka dhanka ammaanka ah iyo qorshayaasha cadcad ee la timid ammaanka dalka ee laisku hadlayn karo wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalk soomaaliya xasan cali maxamed amar dambe ayaa markii shirka soo gabagabeeyo saxaafadda faahfaahin ka siiyey waxyaaba shirkaasi looga hadlay shirkan wuxuu ahaa shir looga hadlaya arrimaha amniga uu hogaaminayey ama chairperson ka ahaa ra-isul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliyeed mudane xasan cali khayre iyo safiirka cusub ee dalka ee maraykanka u fadhiya dalkeenna don yomomoto waxaa runtii shirka ka soo qayb galay golaha wasiirada ee xukuumadda federaalk soomaaliyeed iyo sidoo kale waxaa ka soo qayb galay international partnerska ama deeqbixiyaasha ayaa ka soo qayb galay oo sidoo kale waxaa ka soo qayb galay waddamada ee t c c-ga laisku yidhaahdo contribution country oo ah kuwii ciidamada ee ku deeqaya amisom ee dalkeenna soomaaliya ayay ahayd kuwa ka soo qayb galay waxyaabaha looga hadlaya waxay ahayd arrimaha amniga barnaamij waxaa jira isran one isran two a oo kaas la yidhaahdo oo approach security ayaa looga hadlaayay runtii wuxuu ahaa shir oo aad iyo aad muhiim uga ah dalkeena soomaaliyeed al-shabaab ayaa sheegtay in weerarka saaka ay ku qaadeen koonfurta magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ay ku dileen sheekh cabdiweli sheekh almayre oo caan ka ahaa guud ahaan soomaaliya warar dheerada ayaa ka soo baxaya weerarkii qaraxyada ku bilowday ee saaka lagu qaaday xarunta uduleedka koonfureed ee magaalada gaalkacyo uu ku lahaa cabdiweli sheekh cilmi yare oo aad looga yaqaanay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug weerarkan oo ahaa mid qaraxyo ku bilowda ayaa sidoo kale waxaa jira rag hubeysan oo gudaha u galay xaruntaasi waxaana jira khasaare isku jira dhimasho iyo dhaawac ee ka dhashay weerarkaasi al-shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi waxayna sheegeen inay dileen nin sheegtay nabadnimo islamarkaana u gafay nabigeena naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha haatee cabdulle sheekh cilmiyare ayaa aad looga yaqaanay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug iyo guud ahaan soomaaliya wuxuuna horey usoo duubay muuqaallo qaarkood u gafay nabigeena naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha haatee faahfaahin dheerada ayaa ka soo baxaysa laba ruux oo lagu dilay qaybo ka mid a gobolka shabeellaha dhexe sida warkan uu ku faahfaahinayo cumar axmed ibraahim cumar saxiifa warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya laba ruux oo shacab ah kuwaasi oo lagu dilay duleedka degmada warshiiq ee gobolka shabeellaha dhexe dilkan ayaa waxaa la sheegay inuu ka dhacay deegaan lagu magacaabo lehelow oo hoostaga degmada warshiiqa islamarkaana ragga la dilay ay ahaayeen laba ruux oo xoolodhaqato ah kana mid ahaa dadka deegaanka qof ka mid ah dadka deegaanka cali helow oo la hadlay raadiyaha cadaado ayaa waxa uu sheegay in xilliga la dilay raggana ay ku sii jeedeen gooba ay ka doonanayeen xoolo kadib waxaa wadada u galay kooxo hubaysnaa sidaasina ay ku dileen wararka caawa naga soo gaaraya deegaanka lehelow ee duleedka degmada warshiiq ayaa waxa ay sheegayaan in xaaladda ay tahay mid degan sidoo kale warar hoose aan helayno ayaa tilmaamaya in labada ruux loo dilay aana qabiil waxaana dadka deegaanka lagu soo waramayaa in ay soo wajahday xaalada cabsi ah meydadka ragga la dilay ayaa waxaa loo soo qaaday degmada warshiiq ee gobolka shabeellaha dhexe si halkaasi loogu aaso warka habeenimo ee raadiyaha cadaado ayaad dhegaysanaysaan saaxiibayaal dowladda federaalka soomaaliya ayaa sheegtay in la qabtay ninkii waday gaarigii ku qarxay suuqa xawaaguday ee degmada wadajir ee gobolka banaadir dowladda federaalka soomaaliya ayaa ka hadashay darawalkii waday gaariga walxaaqa ah laga soo buuxiyey kaas oo ka dhacay xaafadda kawaaguday ee degmada wadajir ee gobolka banaadir gaariga walxaaq raxasidey ayaa ciidamada dowladda federaalka soomaaliya waxay ku joojiyeen bar kontarool oo ku taalla xaafadda kawaaguday ee degmada wadajir halkaas oo markii dambe uu ku qarxay wasiirka amniga xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed abukur islow ducaale ayaa wakaalada wararka soomaaliya ee soona waxa uu sheegay in ninkii waday gaariga gacanta lagu soo dhigay kadibna uu isku dayey inuu ka baxsado ciidamada amniga inta la xaqiijiyay sideed qof ayaa ku dhintay halka tiro intaas ku badan ah ay ku dhaawacmeen qarax maanta ka dhacay degmada wadajir ee gobolka banaadir ee magaalada muqdisho halka warkaas saaxiib aad ka dhageysanaysaan waa raadiyaha cadaado sagaal qof ayaa geeriyootay shan iyo toban kalena ay ku dhaawacmeen kadib qarax xooggan oo maanta ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya warar dheerada ayaa ka soo baxaya qarax gaari loo adeegsada oo ka dhacay xaafadda kaawagudii qaybta degmada wadajir kaasoo geystay khasaarahaas ku jira dhamshiir dhaawaca dadreeda u badnaa qaraxan oo ka dhacay suuqa aad u mashquul badan qaraxan oo ka dhacay suuq aad u mashquul badan oo ku yaala xaawagudii waxaana xilliga qarax uu dhacayo goobtaasi ay ahayd mid dad fara badan ay joogaan inta la xaqiijiyay sagaal ruux ayaa qaraxaas ku geeriyootay shan iyo toban kalena waa ay ku dhaawacmeen kuwaas oo ku sugnaa goobta qarax uu ka dhacay wasiirka amniga dowladda federaalk soomaaliya maxamed abukur islow ducaale ayaa waxa uu sheegay in daroolkii waday gaarigii qaraxay ay ciidamada ammaanka gacanta ay ku dhigeen barqanamadii hore ee saakay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka galmudug iyo saraakiisha ciidamada xoogga dalka ayaa maanta waxay booqdeen dadkii ku dhawacmay qaraxii ka dhacay koonfurta magaalada gaalkacyo xarunta gobolka mudug sida warkan uu ku soo koobayo cumar axmed raahim cumar saxiifa taliyaha qaybta kow iyo labaatanaad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo saraakiil kale ayaa maanta waxa ay gaareen isbitaalka magaalada gaalkacyo oo la geeyey dadkii ku dhaawacmay qaraxii iyo weerarkii maantay ka dhacay magaalada gaalkacyo jenaraal cabdulaahi aadan xuseen ciro iyo saraakiil ka tirsan taliska xoogga dalka qaybta gobolka galgaduud ayaa markii hore booqday xaruntii la weeraray iyagoo intaasi kadib tegay isbitaalka magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug taliyaha qaybta koow iyo labaatanaad jenaraal ciro ayaa sheegay in ciidamada ay ku guuleysteen inay wax walba ku bixiyaan sidii ay uga hortegi lahaayeen kooxdii weerarka ku qaaday xarunta uu magaalada gaalkacyo ku lahaa cabdiweli sheekh cali cilmiyare si ay u badbaadiyaan dadka ku jira sidoo kale saraakiisha ayaa ka qayb galay aas loo sameeyey dhammaan dadkii weerarkaasi ku dhintay oo uu ka mid ahaa cabdiweli sheekh cali cilmiyare warka habeenimo ee raadiyaha cadaado ayaa dhegaysanaysaan dowladda federaalka soomaaliya ayaa soo saartay war ku socda wasaaradda ammaanka maamulka koonfur galbeed soomaaliya xilli loo diyaar garoobayo in doorasho ay ka dhacdo deegaanada maamulka koonfur galbeed sida warka uu markale ku faahfaahinayo cumar axmed raahim cumar saxiifa wasaaradda amniga xukuumadda soomaaliya ayaa waxa ay ka hadashay xaaladda amni ee deegaanada maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo dhowaan lagu wado in ay doorasha ka dhacdo war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda amniga soomaaliya ayaa waxaa la faray wasiirka amniga koonfur galbeed in ay si taxadar leh u ilaaliso amniga kana hortagto shaqaaqooyinka ka dhaca dhammaan laamaha amniga koonfur galbeed ayaa waxaa la ogeysiinayaa in aan marnabo la ogolaan doonin in ay jiraan dad ku kacaya handadaad iyo faldembiyad ka dhan ah nabadda iyo xasiloonida koonfur galbeed wasiirka wasaaradda amniga koonfur galbeed ayaa lagu amray inuu ka hortago cid kasta oo isku dayda in ay abuurto qalqal amni warka habeenimo raadiyo cadcado ayaad dhegaysanaysaan madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf ayaa maanta waxa uu ka hadla weerarkii ka dhacay koonfurta magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka muduga madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf isagoo ku hadlaya magaciisa maamulka galmudug shacbiga galmudug waxauu tacsi tiiranya leh u dirayaa ehladii qaraabadii iyo asxaabtii ay ka baxeen dadkii saaka lagu laayay weerarka urka al-shabaab ay la beegsadeen magaalada gaalkacyo kaas oo sababay dhimashada ku dhowaad labaatan ruux iyo tiro dhaawaco intaasi ka badan madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf wuxuu weerarkaasu ku tilmaamay inuu yahay mid laga xumaada wuxuuna aad u bogaadiyey ciidamada ammaanka galmudug oo si dhaqso leh usoo afjara islamarkaana nolosha ku qabtay mid ka mid a ragga weerarkaasi ka dambeeyey ugu dambeyntii warbaahintii madaxweynaha galmudug axmed ducaalad geelle xaaf wuxuu laamaha ammaanka galmudug uu furay inay xoojiyaan dallada ku aadan xaqiijinta ammaanka magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka muduga wafdi ka socda midooda afrika ayaa maanta waxay soo gaareen magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya sida warkan uu mar kale ku qaada dhigayo cumar axmed ibraahim cumar saxayfa mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa maantay garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho ku soo dhoweeyey wafdi ka kooban labaatan iyo toddoba xubnood oo ka socday guddiga nabadgelyada iyo amniga midooda afrika guddigan oo ka koobnaa shan iyo toban dal ayaa ujeedka socdaalkoodu waxa uu yahay in ay arkaan horumarka dhinaca amniga ee ka jira dalka soomaaliya wasiir dowlaha arrimaha dibadda dowladda soomaaliya mudane cabdulqaadir axmed kayr ayaa sheegay in muhiimadda wafdigan ka socda midooda afrika ay u yimaadeen soomaaliya ay tahay in ay qiimeeyaan xaaladda dalka sida horumarka amniga iyo weliba xaaladda ciidamada midooda afrika ee amison ee ku sugan soomaaliya maxamed idris faaraxa safiirka jabuuti u fadhiya etoobiya oo wafdigana hogaaminayay ayaa warbaahinta u sheegay inaan la xaqiri karin horumarka laga gaaray amniga ee xilligan ka jira soomaaliya waxa uuna dhinaca kala sheegay inay kormeeri doonaan ciidamada amison ee nabad ilaalinta u jooga soomaaliya ergeyga gaarka ah ee midooda afrika u qaabilsan soomaaliya ahna madaxa howlgalka amison farasico mandera ayaa ku tilmaamay xaaladda amni ee soomaaliya mid soo hagaagaysa islamarkaana dadka soomaaliyeed ay ku dhiiran yihiin inay horumar gaaraan wafdi ballaaran uu hogaaminayo madaxweynaha hirshabelle maxamed cabdi waare ayaa maanta wuxuu gaaray magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan sida warkaan oo beledweyne ka soo diray bashiir cabdulahi casmaan wafdigan uu hogaaminayay madaxweynaha hirshabelle maxamed cabdi waare ayaa garoonka diyaaradaha gooskhaliifa ee magaalada beledweyne waxaa ku soo dhoweeyey mas-uuliyiinta maamulka gobolka hiiraan iyo degmada beledweyne gudoomiyaha gobolka hiiraan yuusuf axmed xagar oo ka hadlay soo dhoweyntii wafdigii soo gaaray magaalada beledweyne ayaa sheegay waxaan idiga mahad celinayaa soo dhoweynta madaxweynaha iyo wafdigiisa saad u soo ajiibteen iyo saad u soo dhowayseen waa idinka maxaan celinayaa ilaaha mahadle madaxweyneha iyo waftigiisa madaxweyne waxaan kulaynahay soo dhowow hiiraan ku soo dhowow caasimadiisa ku soo dhowow asigoo nabada ku soo dhowow beenihiisoo nabada ku soo dhowow ciidankiisoo nabada ku soo dhowow wax kasta oo khilaafa oo hiiraan ka jira wixii aan ka daba karnana waa ka qabannay waxaan dhimannahay inaan ka qaban doonaan rajaynaya haddii alla idmo waxaan kuu soo dhowaynaynaa si diiran waxaan kuusoo kuu soo dhowaynaynaa qalbi furan waxaan kuu soo dhowaynaynaa inaan joogno meeshii maaragtay meeshaan u soconnay inay noo muuqato meeshaan u soconnaa noo muuqato
wasiirka wasaaradda amniga maamulka hirshabelle cabdiqaadir aadan jelle oo dhankiisa ka hadlay ayaa tilmaamay waan idinka mahadcelinaynaa sida quruxda badan wanaaga badan aad noo soo dhaweyseen waxaan rajayn doonaa insha allah inaan wada shaqayn doono in wada xisaabtan dab ah insha allah bilaaban doono wafdigeena uu madaxweynaha qaaliga uu hogaaminayo ugu horeen ugu horeen beri waxaa jiro wafdi culus oo maaragtay ka socdo safaaradaha ciidadaha kala duwan kaasoo ujeedadiisu uu yahay in looga hadli doono peace and security insha allah waxaan rajayn doonaa insha allah howlgaladii socday in la xoojin doono dhammaan la samayn doono ciidanka regional security-ga oo hirshabelle garan doono wixii kale oo qorshe ah waxaan ugu hadli doonaa si goonigooni ah ugu dambeyn waxaa ka hadlay madaxweynaha hirshabelle maxamed cabdi waare runtii maanta farxad weyne ii tahay inaan halkaan imaado waxaan aad uga faraxsanahay oo runtii aan aad aan u qiraayaa dareenka iyo shucuurta iyo rajada iyo rabitaanka dadku inay wax badan iska bedelin waxaan rabaa haddaan ku bilaabo arrinta maamulka arrinta maamulka qofkaan run sheegin beenaa ku laaba haddii liiqliqata laga gudbi waayo muxuu halkaan ka qabanaa haddii deefow la tegi waayo muxuu halkaan ka qabanaa haddii qashinka magaalada laga qaadi waayo muxuu ka qabanaa guddoomiyaha iyo maamulka haddaa rabtaan la shaqeeya annagu inaan guddoomiye ka qaadno oo aan guddoomiye kale u dhiibno waxaan ka faa'iidaynaa ma jiraan adinka waayo waxa kana qaadaayo kuna haynaayo mar raba inaan gadaal aan u noqdo waa ogsoon tihiin waxa magaalada ka dhacay bashiir cabdullah cusmaan warbaahinta cadaado beledweyne aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay bashiir cabdulahi casmaan warka habeenimo raadiyo cadcaado ayaa dhegaysanaysaan goorna waxaad dhegaysan doontaan akhbaaradka caalamka balse
xiliyada wararka aad ka dhegaysan karto redio cadaado waa labada subaxnimo akowda duhurnimo labada fiidnimo redio cadaado waxaa qabtirka wararka geyigeenna cadaada redio
booliska turkiga ayaa wada baartaanla hor leh oo la xiriirta dilka jamaal qoshuuqi ciidamada sida gaarka u tababaran oo kaashanaya booliska dalka turkiga ayaa baartaana lagu baadgoobayo dadka laga xiriirinayo kulug lahaanshaha dilkii wariye jamaal qoshuuqa ka bilaabay laba guri oo ku yaala gobolka california oo dhaca waqooyi galbeed dalka turkiga wararka ayaa waxay sheegayaan in ciidamada ay wadaan baartaan oo habeenkii xal ahaa gaaray goobtaasi oo ay bartilmaameysadeen ayagoo isku godaamay una diiday dadkii ku jiray inay ka baxaan ilaa amar dambe mid ka mid ah guryahaas ayaa waxaa iska leh ganacsado caan ah oo sacuudiga u dhashay baaritaankan ayaa la sheegay in loo adeegsanaya diyaaradaha aan duryaha lahayn iyo eeyaha waxbaara oo sida gaarka ah u tababaran si xaalad fiican ay ula socdaan ilaa ayaa hadda laamaha ammaanka dowladda turkiga kama aysan warbixin howlgalkaasi waxaase la filayaa in goor dambe oo maanta ay ka warbixin doonaan sida ay xaqiijiyeen saraakiil u hadashay booliska wadankaasi wariye jamaal qorshiiq oo wargeeska the washington post dalka maraykanka ka tirsanaa kor inta aan la dilin waxa uu galay qunsuliyadda sacuudiga ay ku leeyihiin dalka turkiga bisha oktoobar labadeeda halkaasoo lagu dilaya guud ahaan iyo gab ahaanba intaas ayaa kusoo gabagabaynaya warkii habeen caawa si toosan kaga imanaya raadiyo cadcaado warkiina habeen waxaa soo saara saaxiibka imaad nuur axmed cumar axmed nuur cumar saxiife ayaa farsameynayay xasan axmed maxamed ayaa la socodsiinayey cidda warka uu soogo asagoo maqal iyo qoraal sawiraba wata waxay dib uga barbaran karaan beejka internetka ku leenahay www radiocadaada com tan iyo warkan warkaxinta dib u kulmi doona asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu